maamulka madarasada barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka ee taajul culuum ayaa dhowaan qabtay xaflad lagu sagootinayay ku dhowaad konton arday ah oo dhammaysatay barashada kitaabka alle xafladda oo si heer sar ah loo soo diyaariyey ayaa lagu qabtay howlka munaasabadaha markaska sumaya waxaana kasoo qayb galay boqolaal ardayda macalimiinta iyo maamulka madarasada taajul culuum culimada waxgaradka mas-uuliyiinta maamulka degme iyo gobol waxaase iyagana madasha joogay aadna ugu faraxsanaa waalidiintii ardayda xafladda loo dhigay mid ka mid ah mashaa'iqda degmada jilib ayaa ka hadlay ahmiyadda barashada qur-aanka kariimka iyo sida ay tahay in loo barto marka uu ka hadlaya alimaam shaatibi raximahullah wuxuu leeyahay kalaamka ilaahay waa awthaqu shaaficin mid shafeeca kan ugu xoog badan wa wa aqhnaa qhanaa'in waahiban mutafadila mid wax qanisiya macnaha deeqtoonisiiyana waa kan ugu khayr badan laa faqra maca alqur'aan walaa qhinaa maca bilaa qur'aan faqiirnimo ma jirto haddii qur'aan aad haysato hodannimo ma jirto qur'aan la'aan wuxuu yidhi wakhayru jaliisin laa yumallu xadiiduhu wax lala sheekaysto oo lala fadhiisto kan ugu khayr badan weeyaan wartardaaduhu yasdaadu fiihi tajamula mar walba lagu celcelin qurax bay usii ziyaadaysaa wuxuu rasuul sala allah alay wasalam zayinu alqur'aana biaswaatikum fa ina sawta alxasana yuziidu alqur'aana xusna oo kama qaala sala allah alay wasalam intaasi kadib qaar ka mid a ardayda ayaa soo bandhigay wax ka mid ah duruustii ay madarasadu ku barteen intii ay ku guda jireen barashada qur-aanka kariimka وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أدعوا تقطع الشذا وقرنفلا فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبات رأيه المبرز وأفضلا وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإدخال كان مفضلا صلوات خمس في اليوم فرض صلوها يا قوم وتزكي النفس تطهرها وتنشط روحا للجسم تنهى عن فحش أو سوء وكمال المسلم بالعلم أتموا ختم القرآن الكريم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الجهود كما نسأله العفو والصفح عن التقصير وأن يجعلنا من أهله وأن يديم علينا نعمه وأن يوفقنا لحفظ كتابه وأن يرفعنا بالقرآن الكريم maamulaha madarasada taajul culuum macalin cali ayaa isagana ka waramay tirada ardayda qalanjibisay iyo muddadii ay madarasadu furneed ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan marka xafalaadka madarasada loo qabtay waa ama qalanjibinta madarasada ay qalanjibiday waa lix jeer saddex jeer oo ka mid ah madarasada xafladeeda gudaheeda lagu qabanayo saddex jeer kale oo tan ku saddex ah waxaa lagu qabanaya xafladeeda markaskan sumeeyo muddadaas oo madrasada furnayd sagaalka sano ahayd waxaa madrasada ku qalanjibiyey arday ay caddadeeda ay gaarayso markii laysku geeyo arday oo wiilal gabdho ay yihiin boqolna wiilal ay yihiin guddoomiyaha golaha dhaqanka jubbooyinka suldaan cabdilqani ayaa isagana maamulka iyo macalimiinta madarasada taajul culuum ku ammaanay dadaalka ay ku bixiyeen ardayda iyo heerka ay soo gaareen ee ah in ay bartaan kalaamka allah xaqiiqatan xafladani waa xaflad aad iyo aad u qiimo badan oo sharaf badan oo khayr badan mar haddiiba kitaabka alle lagu weynaynayo oo lagu koryeelayo ilaahay baan wax badan uga mahadnaqaynaa qur-aankanagaan ku dhaqmaynaa qur-aankanagaan fidinaynaa waana difaacaynaa waalidiintaan ardadooda maatayay qur-aanka baranaynin wanaag badan baa ka maqan ardada halkan fadhida ee qur-aanka baratay cilmiga ay barteen waa mutacadi waa cilmi muslimiinta dhan anfacaya iyagoo anfacayaa waalidkood buu anfacayaa muslimiinta dhan buu anfacayaa waxaanu leenahay aan ku dadaalno barashada qur-aanka waxaan si gaara ugu mahadnaqaynaa madarasada ardadan soo diyaarisay ee ilaahay sabab uga dhigay ee juhdiga badan ku bixisay munaasabadan loo dhigay afartan iyo toddobada arday ee isugu jira gabdho iyo wiilil ee ka qalanjibiyey madarasada taajul culuum ayaa waxa ay qayb ka tahay dufcooyin kala duwan oo wakhti kasta loo qabto xaflado midaan la mid ah oo ay ku dhammeeyaan barashada qur-aanka kariimka